إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada warka subaxnimo saakayaan idinkugu hayna waxaa ka mid ah ku dhowaad soddon xubnood oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday camaliyad nafurnimaah oo shalay ka dhacday magaalada muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weeraro isugu jira qaraxyo iyo kuwa toosa waxay ka fuliyeen magaalada muqdisho weerar qarax ah ayaa lagu weeraray guri uu magaalada kismaayo ka degan yahay maareeyaha eelaboorka ee magaaladaas maamulaha iskuulka hoyga xamar ee magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey jirdil iyo xadgudubyo kale oo ay u geysteen ciidamada booliiska dowladda federaalka waxaa degmada jamaame ee wilaayadii islaamiga ah jubbooyinka laga sameeyey howlgallo lagu beegsanayo waxyaabaha dhaca ee lagu gado xarumaha ganacsiga wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa soo bandhigtay askari kasoo goostay dowladda federaalka kumanaan ruuxu tahriibayaalah ayaa ku dhintay badda mediteraneanka قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa subaxnimo sabti ah taariikhda hijiriyadana ay ku beegan tahay shan iyo tobanka rabiicul awal sanada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waa soddonka sebtembar labada kun saddex iyo labaatanka warkii oo dhan ku dhowaad soddon xubnood oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday camaliyad nafurnimo ah oo shalay ka dhacday magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya warkaas waxaa inoo haya maxamed cali aadan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa maalintii shalay ka dhacay weerar nafurnimo ah oo lala beegsaday goob isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka goobta ayaa waxaa ka dhacay qarax baaxadiisu aada u weyn tahay waxaana wararka horudhaca ah ay sheegayaan inuu jiro khasaare badan goobjoogayaal ka agdhow halka ay wax ka dhaceen waxa ay xaqiijiyeen in indhahooda ay ku arkeen meydad iyo dhaawacyo badan oo la daabulayo war-saxaafadeed ka soo baxay taliska milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in camaliyadda nafurnimada ah ay beegsatay saraakiil iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kuwaasoo ku sugnaa agaarka madaxtooyada dowladda federaalka ee magaalada muqdisho qeybaha hore ee war-saxaafadeedka waxaa lagu jiri saraakiisha iyo askarta la beegsaday oo isugu jiray waxa loogu yeero sirdoonka booliiska iyo milatariga kooxda riddada ayaa halkaasi u joogay inay ilaaliyaan amniga xarumaha muhiimka u ah cadowga sida madaxtooyada baarlamaanka taliska booliiska riddada ee loo yaqaano komando booliisiya iyo wixii la mid ah sidoo kale bayaanka waxaa lagu sheegay in camaliyadda ay u dhacday sidii loogu talagalay islamarkaana khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu gaaray askartii bartilmaameedku ahaa waxaana lagu yidhi camaliyadda istishaadiga ah ayaa allah fadligii sidii loogu talagalay u beegsatay saraakiisha iyo askarta cadowga ee bartilmaameedka ahaa waxaana halkaasi kasoo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dhimashada horudhaca ah ee cadowga waa koob iyo toban murtad oo halaagsantay iyo dhaawaca sideed iyo toban kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay wacad ku martay inay sii wadi doonto beegsiga mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalka iyo shisheeyaha kusoo duulay dalka waxaana war-saxaafadeedka lagu yidhi mujaahidiintu waxa ay wacad ku marayaan inay sii wadi doonaan beegsiga mas-uuliyiinta saraakiisha iyo ciidamada cadowga meel weliba oo ay ku sugan yihiin ayna sii labalaabi doonaan ugaarsiga ka dhanka ah mujrimiinta isugu jira saliibiyiinta iyo murtadiinta ee kusoo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka qeybaha dambe ee war-saxaafadeedka waxaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xoreysa gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxa ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada ay cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xooga uga haystaan ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed sidoo kale gabagabada bayaanka waxaa lagu yidhi waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa geyiga soomaaliyeed ay ka saaraysa cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa inta diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
weerarkii ka dhacay magaalada muqdisho ayaan ku guda jirnaa goobjoogayaal ku sugnaa goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa ka waramay waxyaabaha ay goobta ku arkeen iyo sidoo kale khasaaraha goobtaasi ka dhashay waxaan deganahay xaafadda xoogaha saa'ida uga fogaha laakiin jugta aaday noo gelgelisay xooggeeda waana soo gaartay bannaanka markaa usoo ordoo qiica arka in dadka soo ordo ugu soo horreeya meesha imaadaa ka mid ahay dhaawac aad u badan dhimasho iyo dhaawac ma kala sheegi kara laakiin dad badan ayaa yiile wallaahi hadda ka bacdi la dhimay dhaawac laga hadli karaa laakiin dhibaato badanaa meesha ka dhacdo meesha tiil ani ahaantayda intaa kor imaado toddoba qofood aheed waa weyn dhimasho ma xaqiiji kara dadku way wada hir qaadaayeen maqaayadda waa meel yaroo shaah lagu kariyo dadka askarta meelaha kasoo baxday ay fariistaan maamayaa ku ganacsi jirto dukaan ku lahayd maantaaba la dhisoo la weyneeyey musiibada wallaahi aad u badneed wallaahi maasha allah maalinta jimcaheed waa nasanaaye laakiin meesha waa deganahay kooxda amnigiina waa la socdaa khasaare weyn oo saa'idna waa soo gaaray dhibaatada marka gurmud ahaana u imaanay maqaayadda in la fadhiyo oo lagu qayilaayay askar fadhiyeen waa kana maqaayaddan fartuun darooraa la yidhaha kunteelarkay ku taalaa suuqiraha sayidka gaar ahaan baabulisho waa tahay kuwaasi waxay ahaayeen ee goobjoogayaal ku sugnaa goobta uu qaraxa ka dhacay oo ka waramayay khasaaraha baaxadda leh ee uu qaraxaasi geystay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay iyo saaka ee weerar isugu jira qaraxyo iyo mid toos ah waxay ka fuliyeen magaalada muqdisho iyadoo dhanka kale weerar qaraxa lala beegsaday mas-uul ka tirsan maamulka jubbaland haddii aynu ku bilowno howlgallada ka dhacay gobolka banaadir ciidamada mujaahidiinta ayaa saakay waxay qarax la beegsadeen kontarool ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka xaafadda cadayga ee degmada dharkeeley isla banaadir waxay mujaahidiinta sidoo kale weerar qaraxa ku weerareen bar kontarool oo ciidamada dowladda federaalka ay dhigteen xaafadda macalin nuur ee degmada dharkeeley waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay askari dhanka iyo jubbooyinkana mujaahidiinta sidoo kale waxay dagaal culus ku qaadeen xero ciidamada kenya kasoo duulayay kaga sugan yihiin deegaanka hosingow ugu dambeyntiina magaalada kismaayo waxaa ka dhacay howlgal lala beegsaday mas-uul ka tirsan maamulka jubbaland howlgalka ayaa wuxuu yimid ka gadaal markii ciidamada mujaahidiinta ay qarax la beegsadeen guri uu xaafadda farjano ee magaalada kismaayo ka degan yahay beder oo ahaa maareeyaha eelaboorka ee magaalada kismaayo maamulaha iskuulka hoyga xamar ee magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey jirdil iyo xadgudubyo kale oo ay u geysteen ciidamada booliiska ee dowladda federaalka zakariya cumar ayaa faahfaahinaya waa mid ka mid ah maamulayaasha iskuul ku yaala magaalada muqdisho oo cabasho ka muujinaya dhulbaba ay ciidamada biliiska dowladda federaalka u geysanayaan iskuulkan oo ka mid ah hantida guud ee bulshadu ay leedahay waxa uu sheegay in ciidamo ka tirsan biliiska dowladda federaalka ay dhacad u geysanayaan iskuulkan oo muddo dheer u shaqaynayay bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho islamarkaana ay ka aflaxeen arday kala duwan waxaan doonaynaa in jiilalka soo socda uu u noqdo goob ay wax ku bartaan islamarkaana ay ka faa'iidaystaan ayaa hadaladiisa ka mid ahaa maamulaha iskuulkan oo cabashada ka muujinayay dhaca ay u geysanayaan askarta biliiska dowladda federaalka waxa uu sheegay in loo ballanqaaday lacaga aad u badan si uu kiiskan faraha ugala baxo waxa ay dejiyeen gacanta ku hayay maamulka dugsiga xamar cabdiraxmaan iis xamuud cadday u arkaa wararda soo qoray isaga uu leeyahay aniga shaqama ku lihi dhulkaas cabashada askale uu leeyahay xukunaan lagu riday dhulkiina waa xukun iyo fulin lagu sameeyey sidaas xukun ay sheegayaanna waa xukun kaasa waaye annagu aan rabno haween jiilka soomaaliyeed ee labaatan kasata waqtigan socda shaqo socota inay helaan meel wax ku bartaan inay u noqoto haddii cid qaadanaysa sifa sharci in loo soo maro waaye haddii dhulkan qof qaadanayo waa in sifa sharciga loo soo maraa laakiin shaksi inta been shaksi been xukun lagu fuliyo oo aan xukun faasid ah oo aan aaminsanahay in dacwo socoto kharash la bixiyo dacwo socoto in lagu ah, ful- iyo fulin lagu sameeyo oo ummadda lagu waxyeelayo oo dalka lagu waxyeelayo oo maxay ahayd hantida ummadda lagu qaato ani inta soo toban milyan qaadaa li- laba milyan qaadaa li dhahay dhulkan toban milyan uu ka badan yahay, qiimihiisa ahaan uu ka badan yahay waad aragtaa dhinacyadeen waxa daara ka taagan maadaama dhulkii qiimo uu yeeshay waxaa lagu talagalay in toban milyan loo yeeshay toban ay ku qiimaysteen ganacsatada ay ku qiimaysteen toban shan milyan maadaama ay tahay hal milyan ha naga baxdo ciidaha nooga baxdo maxkamadaha nooga baxdo ciidaba nooga baxdo aniga waxay ii keeneen laba milyan qaada ay dhaheen waxaan idhi waa qaadanaya maxaa ii xalaalaynaya wallahi waan qaadan lahaa haddii maanta ay xalaal ii tahay waa qaadan lahaa ilaa hadda ammaanadii aa ii diibateen ummadda soomaaliyeed ayaa idin haya oon ku dhimanayaa waxa liigu dilaayana waxaa waaye waxa aniga melihi waxa iskale ummadda soomaaliya iskale waxa liigu dilay waxa liigu garaacayana waxaa weye ummadda iskale waay aniga wax liigu dilaayo ee aniga waxaan leeyahay maaha aniga hadda waxaan leeyahay waa ka tegi lahaaba tan iyo intuu xilka qabtay madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh ayaa waxaa magaalada muqdisho laga soo diiwaangelinaya dhulboobka askarta dowladda federaalk iyo mas-uuliyiinteeda ay u geysanayaan hantida guud iyo midda sida gaarka ah loo leeyahay iyadoona marar badan ay warbaahintu ka soo muuqdeen dad shacab ah oo sheegaya in laga dhacay dhulkooda islamarkaana ay ka dhaceen askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalk waxaa degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka laga sameeyey howlgallo lagu baadigoobayo waxyaabaha dhacaya ee lagu gado xarumaha ganacsiga maxamed amiin ayaa warkaas inoo haya howshan oo si wada jir ah isaga kaashadeen maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka iyo maamulka degmada jamaame ayaa waxaa looga hortegayay waxyaabaha dhacay ee lagu iibiyo xarumaha ganacsiga ee ku yaala magaalada guddigan wadajirka ah ayaa waxa uu si gaar ah u tegay goobaha farmashiyaasha iyo dukaamada ku yaala magaalada waxaana laga soo ururiyey waxyaabo uu wakhtigooda dhacay kuwaasi oo dadka laga iibinayay intaasi kadib goob fagaaro ah ayaa lagu gubay waxyaabihii laga soo ururiyey dukaamada iyo farmashiyaasha mid ka mid ah dhakhaatiirta qayb ka ah guddiga loo xilsaaray howshan ayaa ugu horreyn ka warramaya howshan ay hayaan iyo degmooyinka ay kasoo sameeyeen jaakala kheer howshaan muddo dheeraan wadnay waxaan kasoo bilownay wilaayada jubbooyinka meelaha ugu dambeeya saraglan kasoo bilownay saako aan kusoo xojinay bu-aale xagar weylmaarow kamsuuma haddana waxaan joognaa jamaame waana sii socon doonaa meelo kale oo noo siyaar noo jiraan marka waxaan u soconnay in dadka lala xisaabtamo raashinka gado cabitaanada gado daawada gado in mujtamaca ku nool wilaayada jubbooyinka laba jubbo ee laga nadiifiyo waxyaabaha dhibka u keeni karo waxaana ka mid ah daawo dhacday cabitaan dhacay raashin dhacay waxaas haddii marka ee dadka ay isticmaalaan mataqaanaa cudurro aan la aqoonina ka dhalaya ololahan sababta u bilan waxay tahay in daryaalka caafimaad ee bulshada ku dhaqan jibbooyinka maarata kor loo qaado caafimaadkooda baydhowrkooda si ay u helaan caafimaad iyo mataqaanaa iyo wanaag ay u helaan sidoo kale waxa uu baaq u diray ganacsatada noocyadeeda kala duwan bulshada een, waxaan u diraynaa waxaa xil idinka saaran yahay oo mas-uul ah ka tihiin dadka aad ka ganacsanaysaan qof caafimaad qabo ha dilin see ku dilaysaa waxaa ku dilaysaa qofkiiyo kuu soo doontay shay caafimaad ah inaad siiso shay cudur ah shayga hadduu u dhacana wuxuu isbedelayaa daawada marka intay dhacdo waxay isku bedelaysaa cudur isku bedelaysaa qofkii wixiisa wax ka qaadatay cudurkii cuduraa ugu dartay hadda adduunya aakhira mataqaanaa marka dhibka adigu kugu soo wareegaya marka dadweynaha waxaan ugu digaynaa gado daawada raashiinka iyo cabitaanka qof caafimaad qaba inaysan dilin sababta ay ku dilayaan waxaa waaye qofkii oo la siiyey wax dhacay wax fiican watay wax xunaa loogu bedele marka waxaan leenahay iska ilaali haa waa jirayaan haa oo howshan howl maaragtay een, istaagaysa maaha howl socon doonta waa insha allahu tacaala annaga kule maktabkeenan oo jubbooyinka een, ayaan hadda howsha ku jirno loo xisaaray kuwa kalena kuleyba sidaan aan maqlay way soo qabteen sida shabeellaha hoose oo kale Ah, marka howl guud waa howshan waxaa ololahan barbar socday dowro loo qabtay howlwadeennada goobaha caafimaadka sida kuwa leh farmashiyayaasha ee iibiya dawooyinka kuwaasi oo lagu dhiirigeliyey in ay ilaaliyaan badqabka caafimaad ee bulshada muslimka ah wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa soo bandhigtay askari kasoo goostay dowladda federaalka waxaa soo jeedinaya maxamed muudi abu muslim askarigan oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ee lagu soo tababaray dalka masar ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaana lagu soo bandhigay deegaanka kuyumarow ee shabeellada hoose askarigan oo lagu magacaabo farxaan ayaa ku sugnaa gobolka shabeellada dhexe waxa uuna isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu horeyn waxa uu ka waramayaa goorta uu ku biiray ciidamada dowladda federaalka isaga oo na sheegay in magaalada muqdisho lagu diiwaangeliyey kadibna loo qaaday dalka masar bismilah magacayga waxaa laa farxaan sacdi cali xilliga taariikh ahaan umaha laakiin sagaal bilood muddo aan ka shaqeeyay aan la joogo xamar magaalada muqdisho ayaad kaga birtay Een, xagee baana marka lagu geeyey masaraa lii geeyay adiga qaabkii unoo geen tababar waxyaabo noocaas qaabkii ay naga rabeen tababar iyo waxyaabo noocaas ayaa nala kulan barka aad masar kusoo qaadatay imisa bilood buu ahaa saddex bilood waa muddo saddex bilood ciidanka waxaan ka tirsanayaa militariga oo cusub hadda ciidamada la qoraa ka tirsanaad sidoo kale waxa uu ka waramay dhibaatada uu ku sugnaa isaga oona go'aansaday in uu ka soo baxo wuxuuna xiriir la soo sameeyey adeerkiisa
markaan ciidanka qorinaya horta dhalinyaro badanaa meel isla joognay dhalinyaro markaa meel isla joogtiin waa lasku- wax baa lasku tashkiilaya tashkiilisa waa un lis tashkiili ciyaal badanaa isla joogna waa lis tashkiili sidaan ku raacay ciidamada markii damban anigaa soo go-aansaday inaan kasoo laabto ay wax fiican ahayn barnaamijkan aan ku jiro wax qaldan ay yihiin wax baadil ay yihiin markaan ogaaday aan iska soo laabto waxaa ka mid ah waxyaabaha meesha dad oo inay wax baadil yihiin oo dad muslimiin ay ahayn dad salaad dukan ay ahayn oo markaad dhex joogto adiga naftirkaada ay niidaada kusiisanayin inaad meeshaan dhex joogi karto oo waxyaabo badanaad oo macnaha aan loo qaadanayn aan ku arkay waa iskiga soo tagay inaad dadka iskiga soo laabto ummadii muslimiinta iskiga soo laabta aan soo go-aansaday waxaan lasoo xiriirin nabdoon lama soo xiriirin laakiin odiga adeerkay aan lasoo xiriirin aan la barkahay aniga keligaa markii hore ciidanka soo tagay markaa meelahaas imaaday aan odigaan soo raadsaday sidii aan kula soo xiriiray inaan soo bixi raan u sheegay ugu dambeyn waxa uu ka hadlay sida wilaayada shabeellaha hoose u soo dhoweysay isaga oona baaqna u diray ciidanka kale ee weli ku jira dowladda federaalka marka xagga joogto waxaa lagu sheegaa inaa markii xagga tegaysa oo su-aalo ka- oo xo- caadi aan ahayn lagu weydiinayo lagu karkabeynayo lagu weydiinayo laakiin waxaas waxa kama jiraan si qalbi wanaagsana lagu soo dhaweynaya dad kula farxayo kula qoslayo kula sheekeysanayo aan inta ku arkay hadda aniga waxaan u dirayaa inay iska soo baxaan oo muslimiinta isu soo dhiibaan oo dhibaatada haysata iyo kurbada ay ka soo baxaan ay dadka walaalahooda ay garab kusoo siiyaan ay soo garab istaagaan aan u diri lahay ciidamada dowladda federaalka ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxay si isdaba joog ah ugu soo baxayeen safka shisheeyaha iyaga oona soo gaarayay wilaayaadka islaamiga ah warkan dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqoon kumanaan ruuxoo tahriibayaal ah ayaa ku dhintay badda mediteraneanka warbixin kasoo baxday hay-adda qaxootiga u qaabilsan waxaa loogu yeero qaramada midoobey iyo n h c r ayaa lagu sheegay in dad gaaraya laba kun iyo shan boqol ay ku dhinteen amaba lagu laayahay xeebaha badda mediteraneanka agaasimaha xafiiska hay-adan ayaa sheegay in dadkan la waayay inta lagu guda jiro sanadka labada kun saddex iyo labaatanka tan ayaa ka dhigan koror ku yimid tirada tahriibayaasha ay ku dhimanaya xeebahan sanadkii lasoo dhaafay ayaa sidoo kale waxaa la waayey amaba geeriyooday kun iyo lix boqol oo ruux boqolaal kun oo tahriibayaal ah ayaa naftooda ku biimeenaya badaha iyo sidoo kale saxaraha lama degaanka ah si ay u gaaraan wadamada reer galbeedka inta dhacdooyinkaas ay socdaanna waxaa geeriyooday kumanaan qof ka gadaal markii ay doonyo la qarqoomeen warkii subaxnimo oo idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga alfurqoon waa naga intaa